dowladda kanada ayaa sheegtay in laga bilaabo sagaalka bisha agost dadka maraykanka ah ay sida buuxda u qaatay tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban loo ogolaan doono inay dalka kanada booqdaan dadka u dhashay dalalka kale ayaa iyagana loo ogolaan doonaa inay kanada galaan toddobada bisha sebtembar haddii ay tallaalka si buuxda u qaateen warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji tallaabadan ayaa qayb ka ah mid lagu khafiifinayo xayiraada xuduudaha iyo isku socodka labada dal ee kanada iyo maraykanka kaasoo kow iyo labaatankii bishii maaj ee sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatanka ay labada dal isla garteen kadib faafista xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban maraykanku weli ma uusan ku dhawaaqin qorshe lamida kan kanada oo dadka kanadiyanka ah ee tallaalan ay ku tegi karaan dalkaasi si iskooda iyadoo aanay jirin xaalad laga maarmaana axmed maxamuud shiiraar wuxuu ka mid yahay soomaalida timaada dalkan kanada gaar ahaan magaalada toronto isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ayaan weydiiyey muhiimadda dadka maraykanka gaar ahaan soomaalidu u leeyahay go-aanka dowladda kanada waa mahadsanta xuseynow arinta ku saabsan furitaanka xuduudda bisha agost waa arin muhiim u ah labada dal maadaama uu ka dhexeeyo xiriir dhaqaale iyo mid dhaqan sidoo kalena ay wadaagaan xuduudda ugu dheer oo gaaraysa shan kun shan boqol labaatan iyo shan mayl sidoo kalena labada dal waxay maalintii kala gudbiyaan badeeco qiimaheedu gaarayo hal dhibic toddoba bilyan sidaa daraaddeed waxaan dhihi karnaa marka dhaqaal ahaan iyo dhaqan ahaan labadan dal waa laba dal ee maarkin oo aada isugu dhow canada sidoo kale waa dalka labaad ee maraykanka dhaqaale la wadaago xiriir ganacsiyo adag la dhexeeyo waxaa keliya ka horeeya dowladda shiinaha gaar ahaan furitaanka xuduudda waxay muhiim u tahay ummadda soomaaliyeed maadaama sidoo kale ay ku nool yihiin soomaali badan oo lagu qiyaasay inay gaarayaan ilaa iyo lixdan iyo laba kun waana dareemi kartaa in familada booqashada iyo iska gudbitaanka xuduudda uu mar walba uu muhiim u yahay dadka soomaalida dadka maraykanka ka imaanaya ayaa laga doonayaa inay caddeeyaan inay qaateen tallaalka covid sagaal iyo toban iyo sidoo kale inay la yimaadaan warqad caafimaad oo caddaynaysa inaysan qabin xanuunka covid sagaal iyo toban taasoo soo baxday muddo aanan ka badnayn laba iyo toddobaatan saac go-aanka dowladda kanada ayaa yimid kadib cadaadis muddo uga imaanayay ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan taasoo ku aadan in xayiraada uu dhaqaale ahaan u saameynayo bulshada farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey dhibaatada dhaqaale ee xirnaanshaha xuduudda labada dal uu ku yeeshay dadka kanadiyanka ah dhaqaalaha wuxuu si gaara u saameeyey magaalooyinka kulaala xadka oo ay ka mid tahay magaalada windsor magaalada niagara follis iyo magaalada winnibeg ee gobolka manitoba runtii dadku marka ay wax kala iibsadaan ee circulationka ama wareega kala iibsiga uu wareego ay lacagtooda duuga dhex wareegto dhaqaalaha wuu furfurmayaa wax iibsigiisa tusaale ahaan dadka markay yimaadaan halkan way dukaamaysan jireen hoteelay seexan jireen qarashaad badanay samayn jireen qaarkood dalxiisay u imaan jireen qaarkood qaraabasraan iyo asxaabay u imaan jireen qaarkood vocationa u imaan jireen marka wixii oo dhanaa hadda isku xayirmay oo isku xirmay wasiirka caafimaadka ee kanada bati hajdow ayaa sheegay in hoos u dhaca kiisaska covid sagaal iyo toban ee magaalooyinka dhaca xuduudaha dalka uu la wadaago maraykanka iyo qaadashada tallaalka oo sarreeya ay sababtay in dowladda federaalku ay samayso isbedeladan dhanka kale wasiirka badqabka dadweynaha kanada bill blair ayaa dhankiisa xusay in dhigooda maraykanku ay kala shaqaynayaan arrimaha la xiriira xuduudaha labada dal xuseen nuur xaaji v o a toronto